jaamacadda central oo kaashanaysa mu'asasada sheekh maxamed macalin ayaa magaalada beledweyne tobabar ku saabsan horumarinta iyo xoojinta macalimiinta u qabatay in ka badan boqol iyo afartan macalin oo wax ka dhiga dugsiyada sare ee magaalada tobabarkan inta uu socday ayaa waxaa lagu qaatay cashiro la xiriira horumarinta ardayda diyaarinta cashirka maamulka fasalka iyo qiimeynta tacliinta ardayda macalin doctor shaafici cabdicasiis xaaji dhafe oo ah macalinka bixinayay tobabarkan ayaa ka warbixiyey waxyaabaha lagu qaatay tobabarka alxamdulilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala ashraf almursaliin tababarka maanta wuxuu ku saabsanaay aqoon isweydaarsi ayuu ahaa loogu talagalay inay macalimiinta isku dhaafsadaan khibradaha la xiriira cashir diyaarinta qorsheynta cashirka iyo hababka waxbarista iyo hababka qiimeynta runtii waqti fiican ayaan wada qaadanay macalimiinta oo khibradii laysku dhaafsaday xog badanna lagu wadaagay waxaana lagu ballamay in dhammaan laga shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa hababka waxbarashada qof walboo naga midana uu dadaal iyo juhdi u gelin lahaa sida ugu fiican ee ardayda wax u bari lahaa una xaqiijin lahaa ujeedooyinka waxbarashada ujeedooyinka cashir kasta laga leeyahay iyo ujeedooyinka guud ee waxbarashada
maxaa kula dardaarmaysaa macalimiinta maanta tababarkaaga qaatay macalimiinta waxaan kula dardaarmayaa inay dadaalka ay wadaan ay sii wadaan sii xoojiyaan aqoontooda kor u qaadaan cilmigooda siyaadsadaan maalin walba ku dadaalaan inuu wax u kordho xirfadooda sii horumariyaan ku dadaalaan in hababka casriga ah iyo wax walbo kusoo kordha waxbarista iyo waxbarashada inay la jaanqaadaan oo ay la socdaan si ay bulshadooda ugu faa'iideeyaan gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda central doctor aadan cabdallah oo soo xiriya tobabarka ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay tobabarka iyo tirada macalimiinta ka qayb galay wuxuu ahaa tobabar aan ugu talagelnay macalimiinta inay ka faa'iidaystaan macalimiinta gaar ahaan waxbarashada ku jiro hadday yihiin iskuullada iyo hadday yihiin sidoo kaleeto jaamacadaha runtii tobabarka waxaa ka faa'iidaystay cadad gaarayo ilaa iyo boqol iyo afartan macalin oo lagu barayay runtii qaabka cashir diyaarinta iyo siday u guulaysan lahaayeen siday u guulaysan lahaayeen kalaaska dhexdiisa waxaan rajeynaa macalimiinta inay aad ugu faa'iidaysteen runtii barnaamij xiise leh oo qurux badan uu noo soo jeediyey qabiir dhanka waxbarashada ku taqasuyna uu ahaa in barnaamijkan soo laalaaban doono jaamacadda markas ay qaban doontaan waa jecelnaha insha allahu tacaala runtii macluminta waxaan ugu baaqayaa khibradaas ay heleen inay ku dabaqaan xiisadahoodii iyo kalaasyadoodii iyo ardaydii ay waxaaweeye usii gudbiyaan waxbarashadana laga dhigo waxbarashadan hadda la sharxayba waxbarashadan actifeka ah oo ardaydii inay ka qayb qaataan ayaga xoogga la saara inta badan halka macalinka marka hore uu samaynayo inuu asig khudbadeeyo runtii waxaan rajeynaa macluminta inay barnaamijkaas ay kula noqon doonaan fasiladoodii insha allah qaar ka mid ah macalimiintii loo qabtay tababarka ayaa raadiyo beerulo u sheegay inay ku faraxsan yihiin tababarka iyagoo u mahad celiyey runtii barnaamijka barnaamij qiimo badan waaye waxaan ugu mahad celinayaa dadkii soo abaabulay jaamacadda central iyo ditoorka ditoor shaafici xaji dhafe cabdicasiis runtii macalimiintan waxaan leeyahay tababarada waa muhiim macalinka inta oo tababar qaato iyo inta ay khibraddiisa la-ag tahay ayuu macalinka ardadana wax u tari karaa oo khibrad leh oo wax qaata ayaa dad wax gaarsiin kara marka macalimiinta waxaan ku boorinayaa maadaama ay barayaal yihiin ardadiina la rabo inay wax dheeraadaan arday adiga aad waxba dhaamin waxa ma fahansiin kartid marka muhiimadda waxay tahay ardayga inaa wax dheer tahay aad wax baraysid qofka wax baraysid inaa wax dheer tahay aad ka qayb qaadatid runtii shahaadooyin dheeraada oo la yidhaha taqwiyo la yidhaha ama maarta qofka isku dhisaayo iyo tababaro waa inuu qaato qofka saas iyo cilmigiisa aqoontiisa horumaraysaa oo ku maadsan yihiin bahda waxbarashada waxay leedahay isku xir waayo waa jey ama silsilad waaye silsiladaas hal ka mid a hadduu baxo waxaa imaanaysa silsiladeeday kala furan marka macnaheedu waxaan ka wadaa macalimiinta mar kasta ay isku xiran yihiin iyo tababarada waxaa soo baxayo wax qurux badan oo laga niqaashay aqoon ilaa ay gaarto ardaga tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta xirfadaha fahamka la xiriira diyaarinta cashirka maareynta fasalka taasi oo sare u qaadaysa waxbarashada ardayda